agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug cumar cismaan ciid ayaa magaalada dhuusamareebka daahfuray tababar la siinaya beeraleyda magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada tababarkan ayaana ku saabsanaa diyaarinta iyo fahansiinta beeraleyda ee goobaha ku haboon beerashada waxaana ka qayb galay iskaashitooyinka iyo xubno ka socday beeraleyda deegaanada galmudug waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug cumar cismaan ciid oo ka hadlaya muhiimadda tababarkan uu u lahaa dadka faa'iidaystay ee beeraleyda ah maanta maxalushaahidka meeshaan u nimid waxaan rabaa inta macalinka ka hor inaan wax yar briefgareeyo si aad maarata ula qabsataan wax macalinku sheegaya u fahantaan waxaan rabnaa brograama oo soo socda u diyaargarowgiisii weeye barnaamijkaani maantay barnaamijkaas soo socda waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahda f f s ama vil farm school waa iskuul koleba qaabka waa dejin doonaa laakiin waa iskuul laynkugu dhex samaynayaa beerihii yani beeraha salagtagaray doonaa hadda maanta aad salagtagaray doontaan laba beerood ama afar beerood oo afar waaxooda beerahaas waxaa laynkugu samay doonaa bishiima laba maalmood mise afar maalmood oo maarata qaab iskuulina oo maarata macalimiin kugu imaanayaan macalimantaas marka afartaas beerood beeraleydu waxay isugu tegi doonaan beerahaas oo la qaybiyey ay maalintii oo saashinkaasu jiro xiisadaasu jirtay isugu tegayaan markaas waxaa lagu barayaa fromlan preparation iyo maalin yani stageskaasa marka waxbarashadaasa la wadaya marka waxaan isu diyaarina marka hadda waa establishmenti establishment marka in la idiin sheego waxyaabaha lagu qabanayo farm schoolkaas lagu qabanayo waxyaabaha maarata uu kafargareynayo qaababkiisa muhiimiyadda uu leeyahay waxyaabahaas macalinku idiin sharixi doonaa tababarkan ayaa kusoo aadaya iyadoo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug ay muddooyinkan dambe waday dadaalo lagu horumarinayo waxsoo saarka beeraha iyo tababarada beeraleyda galmudug